iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka kow iyo tobanaad ee muujintii labada markhaati markaasaa waxaa lay siiyey coosduur ul u eg oo waxaa laygu yidhi sare joogso oo qiyaas macbudka ilaah iyo meesha allabariga iyo kuwa ilaah ku caabuda meeshaas oo barxadda macbudka dibaddiisa ku taal iska daa oo ha qiyaasin waayo iyada waxaa la siiyey quruumaha oo magaalada quduuska ahna waxay ku tuman doonaan intii laba iyo afartan bilood ah oo labadayda markhaati waxaan siin doonaa xoog ay wax ku sii sheegaan kun iyo laba boqol iyo lixdan maalmood iyagoo jawaanno qaba oo kuwanu waa labada geed oo saytuunka ah iyo labada laambadood oo hor taagan rabbiga dhulka oo haddii nin damco inuu wax yeelo dab baa afkooda ka soo bixi doona oo gubi doona cadaawayaashooda oo haddii nin damco inuu wax yeelo waa in saas loo dilo kuwanu waxay leeyihiin amar ay samada ku xidhaan si aan roob u di'in inta ay wax sii sheegayaan oo waxay kaloo leeyihiin amar ay biyaha dhiig kaga dhigaan oo ay dhulkana ugu soo dejiyaan balaayo kasta mar alla markii ay doonayaan oo markii ay dhammeeyaan markhaati furidda waxaa la diriiri doona bahalka yaamayska ka soo bixi doona oo wuu ka adkaan doonaa wuuna dili doonaa iyaga oo meydadkoodu waxay ooli doonaan jidka magaalada weyn oo xagga ruuxa laga yidhaahdo sodom iyo masar halkaasoo rabbigooda iskutallaabta lagu qodbay oo saddex maalmood iyo bar ayaa waxaa meydadkooda daawan doona dad ka yimid dadadka iyo qabiilooyinka iyo afafka iyo quruumaha oo ummana ay oggolaan doonaan in meydadkooda qabri la geliyo oo kuwa dhulka degganuna way ku farxi doonaan oo raynrayn doonaan oo midkoodba midka kale wuxuu u diri doonaa hadiyado maxaa yeelay labadan nebi waxayse xidhiiriyeen kuwa dhulka deggan oo saddex maalmood iyo bar dabadeed waxaa iyaga soo gashay neeftii nolosha oo xagga ilaah ka timid markaasay cagahoodii ku istaageen oo kuwii iyaga daawadaynna waxaa ku soo degtay cabsi weyn oo waxay samada ka maqleen cod weyn oo ku leh halkan soo fuula markaasay samada tageen iyagoo daruur ku dhex jira oo cadaawayaashoodiina way arkeen oo saacaddaasna waxaa dhacay dhulgiriir weyn oo magaaladii toban meelood oo meel ayaa duntay oo dhulgiriirkii wuxuu dilay toddoba kun oo qof oo intoodii kalena way cabsadeen oo waxay ammaaneen ilaaha samada oo hooggii labaadna wuu dhammaaday oo bal eeg hooggii saddexaadna dhaqso u imaanayaa buunka toddobaad markaasaa waxaa ka dhawaajisay malaa'igtii toddobaad oo waxaa samada ka yeedhay codod waaweyn oo waxay yidhaahdeen boqortooyadii dunidu waxay noqotay boqortooyadii rabbigeenna iyo masiixiisa oo isna boqor buu ahaan doonaa weligiis iyo weligiis oo afar iyo labaatankii oday oo carshiyadoodii ku fadhiyey ilaah hortiisa way dhaceen oo intay wejigooda dhulka saareen ayay ilaah caabudeen iyagoo leh rabbiyow ilaaha qaadirka ah oo jira oo jirayow mahad baannu ku noqaynaa maxaa yeelay waxaad qaadatay xooggaagii weynaa oo wax baad xukuntay oo quruumihiina way cadhoodeen oo waxaa yimid carradaadii iyo wakhtigii kuwii dhintay la xukumi lahaa iyo wakhtigii abaalgudkooda la siin lahaa nebiyada addoommadaada ah iyo quduusiinta iyo kuwa magacaaga ka cabsada yar yar iyo waaweynba oo la baabbi'in lahaa kuwa dhulka baabbi'iya markaasaa waxaa samada laga furay macbudkii ilaah oo waxaa macbudkiisa gudihiisa ka muuqday sanduuqii axdigiisa markaasaa waxaa soo dhacay hillaac iyo codad iyo onkod iyo dhulgiriir iyo roob dhagaxyaale oo weyn